guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyaddiya kulanka weeladay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya kulankan duse dareere waybalan ku hadalay sidii lan xusin lahay munaasabada maalmo xorriyadda ee labaati ilita juun iyo kowda luulyo oo toddobaadka dareere bilaabada doona kulanka wayba goobroog ku hayay guddiga qabanqaabada munaasabada toddobaadka xorriyadda oo xubniyo ku een wasiiro xildhibaana agaasimayaal iyo xubno ku dareera maamulka gobolka banaadir kulanka kureed weyba warbaahinta la hadalay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya mudane cabdulaahi xayir ducaale waxaa aad loogaga dooday waxyaabaha la qaban doono labada munaasabadood ee waaweyn ee kala ah laatanka juun oo inagu soo fool leh iyo kowda luuliya oo ka dambaysa kuwaasoo ah xorriyaddii gobollada waqooyi oo laatanka juunah iyo xorriyaddii gobollada koonfureed iyo midowgii gobollada waqooyiya kuwa koonfureed oo ah kowda luuliyo dood iyo falanqayd dheer oo ay guddigu yeesheen oo noocyo badan taabanaysay hadday ahaato u diyaargarowga laatanka juun bilicda magaalada goobaha wacyigelinta dadka waxa ay guddidu ku booriyeen guddi hoosaadyada in si adag iyo gobolkaba loo looga howlgalo sidii ay munaasabadaha si habsamaya ugu dhici lahaayeen iyo sidii dadka loo wacyigelin lahaa munaasabaduhuna ay habsamay ugu socon lahaayeen guddiga sare ee qabanqaabadu waxay ballameen berito inuu shirkii ugu dambeeyey ajandayaasha ugu dambeeya lagu kala qaadanayay uu qabsoomo kana qabsoomo xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kaasoo lagu soo ajandayn doono laguna soo gebangebayn doono sida loo shaqaynayo lix iyo labaatanka juun munaasabadda iyo sida loo shaqaynayo kowda luuliyo